waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s com u xariijin soomaali waa garta dhinaca kale heshiiska ama wadahadalka u socda soomaaliya iyo somalilan xisbi ahaan idinkuba kaga duwantihiin kulmiye iyo wadahadaladii socdayay sidaa u aragtaan waa kaga duwannahay berigii hore dowladihii cigaal iyo riyaale waxay ahayd misma hor fadhiisan karna soomaaliya iminka qoladani waxay ka codsadeen baarlamaanka anigu aan ka mid ahay inkastoon ka maqnaa maalintii loo codeynayey sidan oo kale meel lagu maqnaa waxay ka codsadeen in dabarka laga furo oo loo ogolaado inay la hadlaan dadku waxay islaayeen bal dee in badan baa alahaydan la hadli mayno bal in wadahadalka wax ku yimaadaan janis baa lasi janiskii muxuu noqday itijaahii siyaasaddaanu bedelay waxay bedeleen waxay waxay yidhahdeen war lacagta kistayda isii bay noqotay waxa weeye lacagta ay soo qaadato soomaalila soomaaliya ee ku qaadato burcadbadeedka la dagaalanka argagixisada iyo wixii lamid ah lacagaha deeqda ee aidka la yidhaha inta yada aan ka soo qaadano wadahadalkaba intaas hawada kistayda aan qaato hawada laakiin umay tegin inay wadahadallo dhab a galaan markii dambena waxay noqotay ijiid aan ku jeedido gacmadaalis ijiid aan ku jeedido waa gacmadaalis bay noqotay waxay noqotay in ay madhelaysa hadalladaas noqdaan sababtoo ah sinsiyar baan laga hayn si dhab ah oo niyad ah oo in mataqaana wax la kala gurto looma tegin ee qolo xididka lacagtu uu shaqeeyo ayuunbaa tagtay oo tiri my piece of the cake waa inaan soo qaata kistayda aan qaato kistii bay u tegeen marka anagu waanu kaga duwannahy waxaanu leenahay war haddii la wada hadlayo wadahadalladan waxaa lagu soo bilaabay london waxaa ka mid ahaa norway iyo scandinavianka oo kale ayaa ka mid ahaa waa la ballaadhiyey way ballaadhneed markii dambe turkigaa lagu soo horriyey turkigii facilitation buu ayuu u samayn jiray qol buu odhan jiray ku wada hadla qolkaa markay ku yeewataan war xisaab baa laga jiro kalkuleetaro baa lasoo qaadan jiro intaadii sideeda baan qaadanay iminka anigu waxaan qabnaa in lagu celiyo halkii laga soo bilaabay oo loo indhabato oo dad badan oo international communitigu ay ka qayb galaan ma garata oo aan conflict of interest lahayn iminka wadamada jaarka soomaaliya laa dara gaaray ka leeyihin arrinta soomaalida guud ahaan marka kuwaana inaan lagu darin turkigana aan loo dayn ee loo indhabato oo lagu celiyo mataqaana dooda hal dadkii bilaabay ee westranki in lagu celiyo waa gartay marka laga reebo xiriirka somalilan iyo soomaaliya inteeda kale soomaaliya gudaheeda ama koonfurta sida wax u socdaan see u aragtaa hadda doorashaa la filaya inay augustadan ka qabsanto xalay haddaad wararka la socoteen madaxweynuhu wuxuu ku dhawaaqay in doorashadii nidaamkii lagu heshiiyey uu dhacayo iyadoo baarlamaankii xubno ka badan ay qaylinayaan iyo dad reer muqdishoa sidee u aragtaa sida wax u socdaan guud ahaan wallahi niyow anigu aad aad horta ulama socdo waxa ka socda soomaaliya waxaan wuxun baan u rajeynaa anagu nabad iyo wanaag iyo iyagoona sheeganaya annaga inayna xukumaan aanna xukumina cagna soo dhigi karin somalilan aanu anagu buuxinay shuruudihii dowladeed dowlad lagu aqoonsan lahaa haddii ciidan military blace lacag calan muxuu aha waxa montevideo accord wixii lagu saxiix caalamka marka dowlad la define garaynayo aanu buuxinay weli inuu xasan sheekh annagana sheegto horta aad baan uga xunnahay marka maadaama annagabana sheegto horta waa weligiisa ma faragelino laakiin waxaan ogahay in uu ku guulaysan kari waayey ay dowladdaas intaas oo dowladood oo transition dowlad ku meel gaara ayaa soo maray ka soo bilaaw from cali mahdi cabdiqaasi salaad xasan cabdulaahi yuusuf ilaa iminka xasan sheekh sheekh shariif and so on and so forth ninkan waa la aqoonsaday laba teeran baa la siiyey weli four point five kii buu ku qayminaya reer dhan oo qof dhan oo nool buu leeyahay haaf weeyaan waa point five qof bini aadan horta ama qabiil point five oo ma noqdo ama waa waa qabiil ama waa marka annagana waana ka xunnahay wallaahi niman annaga ah oo darawaliina ayaa laga kaxeeyaa hargeysa inta lacag loo soo diro markaasaa loo iibiyaa rishwani cumaamadan cas iyo koofiyad koofiyad baxlaata la yidhaha markaasaa la yidhaha waa suldaan xildhibaan buu dooranaya must be joking ma nin hargeysa laga kaxeeyo suuqeedoo darawala ayaa suldaano qof soo xulaya oo waxoodoo dhamme waa in shambles ilaa one van one vote saddex madaxweyne ayaanu maraynaa iyo intaasoo baarlamaan iyo intaasoo dowladoos ilaa uu heerkaa gaadho waxba wixiisu waxba kama jiraan markaas dadka wax dooranayaaba legitimates ma laha waa gartay marka tan ugu dambaysa nidaamkii dowladnimo ama hegelkii oo dhan somalilan way leedahay dimuqraadiyaddii way leedaday hadalka waxaad ku bilowday in dee dowladdii hore siyaad bare ay hargeysa diyaarad u garaacday macanaa xilliga hadda la joogo soomaaliya meesha doontaba ha noqotee dowlad ama muqdisho ka dhalata ama meel kale ka dhalato oo magaalo kaleo soomaaliya diyaarad ku dha taasu dhici mayso marka baska dowladnimada soomaaliyaba maad idinku hagtaan oo darawal ka noqotaan oo hargeysa caasimadii laga dhigo maadaama hadda dee dhulka ugu fiicnaatihiin oo nabadgelyadii waxaad samayseen intaad shan iyo labaatan sana hadda ku daasheen ictiraafkay wallaahi anaga niyow horto ictiraafka kumaanaan daalin anagu waanu ista ictiraafna waxaanu nahay functioning government dowlad shaqaysa waxba ugama baahninba mararka qaar waxa weeyaan waxaad kha- khasaare moodo oo kheyraa jira waxa weeye imika dowlado waxaa jira afrikaan oo jaarkeena seven billion bay ku qaadanayaan deyn ay odhanayaan waxaan dhisaynaa warshado iyo wax on behalf dadka madaxiisa ay ku qaadanayaan oo deyna yay ka qaadanayaan world bank waxay ka qaadanayaan i m f marka ay lacagtii bay qaybsanayaan dad meelaha waad garanaysaa la dhigtay switzerland markay lacagtooda qaataan interest ama dulsaar baa ku socda dadki marka anigo ronaaba rabbaa oge ma laga yaaba in ilaahayba naga badbaadinayay dowladda dowladaydan korrabtaga ah in ilaahay aanu noogu dhiibin aqoonsi oo aanay lacag nagu qaadan hant- asetiskii dhulkaaba iibsatee annagu een, waanu caalamka wuxuu noola dhaqmaa sidii dowladoo kale as a de facto government anigaygan kula hadlayaa every year waxaan ka qayb galaa baarlamaanka eh, commonwealth parliamentary association house of commons baan tagaa downing street number ten baan tagaa house of lords baan tagaa shirar baan ka qayb galaa boqol iyo siddeetan baarlamaan oo international oo parliamentarians ah, oo international parliamentarians la yidhaha oo caalamka o dhami ka soo qayb galay baan anigoo kaarka een, magacayga cabdiraxmaan jaamac uu ku qoran yahay oo somalilan iyo calankeedia ayaan halkaa dhigtaa hortayda oo aan tagaa adduunkuu nala macaamilaa aqoonsigan eena wax buuran nalagama maqnaa waanu iska imanayaa eventually en, muxuu ahayey rajada rajada hobkana ma dhigino we will keep the hope alive laakiin imika anagu we are very satisfied eh, waanu ku qanacsannahay dowladdayda saasaanu ku wadaynaa haddaan inta cimrigayga eh, horto aniga caruurtayda markaan kala qaxay hargeysa 1988 dee wa- qaar baa five years jiray maanta intuu jiro waad garasay intuu caruur leeyahy waxa weeyaan anaga caruurtayda generation annagaa naqaanay soomaaliya noocaygaa kula hadlaya ee lixdan jirka ama approaching sixty cid ka hooseyso garanaysa way yarta ka, ka, ka yar kuwa kalena dibadahay ku koreenoo indiya iyo waxay ku maqnaayeen iyo meelaha iyo waxa weeyaan maalin dhow horta nin soomaaliya yaqaanaaba Meesha ku kuma haray hadhin maayo.
somaliland kuma hadhin marka waxa weeyaan waanu soconnay i will never come back mana maamulayna somal maxaanu maamulaa xildhibaanadii baa markay tagaan anigu five shanta eh, eh, maxaan leeyahay eh, eleven o'clock ayaan restaurants aan ugu sheekaysanayo hotel maamuus iyo golden tourist hotel iyo ambassador iyo mansoor ayaan ka soo lugeeyaa base gurigayga tagaa without bodyguard xildhibaanka aniga ila mid ah bod- wax- wax baan- lacagtiisu waxay ku baxdaa een, waxa la yidhahda bodyguards ama ilaalo ilaalada xildhibaanka marka alxamdulilah nimcadaasaanu haysanaa mana faragashanayno mana maamulayno waxa weeyaan tooda ha haysteen iyagana we wish them well dowladoodan u rajaynaynaa waxay annaga ay noo sheegtaana meesha ma yaallo waanu soconay waanu kala soconay baabay muqdisho
waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s com au xariijin soomaali